ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qaaday howlgallo isugu jira qaraxyo iyo weerar toosa kuwaas oo lagu qaaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka haddii aynu ka hormarno magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa qarax lagula beegsaday degmada shibis ee magaalada waxaana ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsanaa ciidamadii qaraxa lala beegsaday halka gaarigii oo qaraxu haleelana ay soo gaartay waxyeelo dhanka shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ku sugan ciidamada ugandha ee ka tirsan shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya ciidamadan la beegsaday ayaa waxay ku sugnaayeen deegaanka shalaambood dhanka gobolka hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay xalay gudaha magaalada beledweyne qarax kula beegsadeen gaari oo la socday taliyaha saldhigga galbeed ee maamulka hirshabeelle ninka lagu magacaabo garaad cabdi xaashi balse waa uu ka badbaaday qarax lala beegsaday waxaase ku dhaawacmay ku-xigeenkiisa oo lagu magacaabo ciyow iyo laba askari oo ka mid ahaa ilaaladiisa gaarka ah gaarigiina waa uu burburay qaraxyadan ayaa waxay ku soo aadayeen iyadoo shalay gelinkii dambe bar kontarool oo ku taala gudaha magaalada jowhar qarax lagula beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa maamulka hirshabeelle waxaana qaraxaas ku dhintay afar askari oo ka tirsan maamulka hirshabeelle halka mid kalena uu ku dhaawacmay